الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد shirkin jiraa adgeeka una ka gobadaha in inta xildhibaanadii oo guddiga doorashada kuma tahay octoobre tomanshee labaatan iyo kowshee lahaa magacaawey baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeedna sharafla ismaan ansaxi sagaashan sade qofka ansaxi oo geeka bili toman iyo koowaad oo geeka roogtali shaqadiisna horaan gudi guddiyadii hoose iyo habraac iyo doorashada godoon iyo godoon ku-xumeen iyo hooyo suursadeen war dhibaato arqalada in aan kadhiin qaar shalay is asileen asilaadaas intii un aan la qabna iyo geeg shirkan jira aadan qobani yeedo wallan is asilaa bu unan ku horkooyni maadaama unu dad musharciintii qaar un la kulungni qaarna iyo nihin dhimanaayeen shalay magi aan haku qobado siyaasa iyo barmarkii hayti godoomiyaha guddiga doorashada iyo godoomi ku-xigeenka iyo hogeeyaha dhammaantaan oo ilfajarnaya sade qof musharciin ayaa raajooyin ku qobani shahaadooyinna siini insha allah ilaahay idin sheey dardeer faylahka shaltabni walla oo culeese aanu horkoodan ma jiraan walna manin sheegni gudoomiyii guddiga doorashada iyo gudoomi ku-xigeenkii maqrabka markii la tukada argaan oo miyadii ka hadalaayaan is asilnaleeyeen mucjizinin lagati onlayna ma ah bulshada oo dhan waa la yaabtay taanyaada lankii qofka baniaadanka is asili karo asilaadna mayka koosa dhowr dhowr shey ka kooy korta abni dorro yani almushariinta oo cabasho jeedadii waxyaalo badan ayaa isilaadka koogalta yaado walba dhibaato aan jarna madaxweynaha hadda taladiisa dhamaatay mushariinta kuma tahay maalinta maalinku sadaonin kooy unoo hoolkan kashiraano mayna arahay november tomo iyo todobadii haldagiga malka dira maalinyeedaha dalka madaxweyne nagada ana la haadoy lanka la haadoy ningmaxanaga mayna arahay habsamada isa un socotaan ciidam had ankletian ari un shaqadaa noo wadan wal dhibaato oo geeka dalka ku dheemason arqaladan amase nis azilkor ma aragnunu ma ogolin dalku intii dib u dhac ka dhiyo ma ogolin intii dalku dagaal sokayseedlinkanagu ma ogolin intii isag qabsi dalkun ka dhiyo may diyaaran anaa in unu geedi socodka dalka isukasabsame eh nidaamsan sharaf leh doorasho halaal eh qur eh lama linka adan dalka ku dhiidi yaa diyaaran anaa markii dhibaatadaasoo isasilaadaas dhiidi ma degdegnon may go-aanka deernay in gudoomiyii baarlamaanka unu la kulungno insha allah ilaahay idin shay isuun ha aragni ha la kulungni unu dad sharciga waa ane nidaamkan un mayba waa ane qofka baniaadanka xil ma jira dadka maamulka markii la ar dowladtaas gobolkaas xeer layska maamula waa reey baa heer suubsatay xeerka may kuma dhaye baarlamaanka tiradiis yaraatoy badanaatoy guddigii lah ku saari marba haddii baarlamaanka la marsiy la ansaxi sharci waaye cidii fadaaseen isku asili korto intii roogtana hoolla wadaayan marka saas artay qodobka lixdoon iyo shanaad may dhatay baarlamaan guddiga doorashada tomo iyo shan anka yaraan iyo wala jaro maadaama gii horeba la badiyay saliin ka dhan ee umado maadaama koonfur galbeed galaacil badan degaayaan yaa labaatan iyo toddoba liin kuweel ma dastuurkana maka taalo xeer hoosadkana maka yaalo laakiin ka ganacsanayni un oo macnaa dalkaan un fiiriyaano si dowlad un ku dhalato nabadne un ku dhalato dhab un ku dhiino cidi isal zilbooski shee gudoomiyaha baarlamaanka kula talani ma ku codsina injeedinay si oo sharciga iyo dastuurka iyo xeer hoosadka ilaaliyaw in usu ha buuxiyo xinagadan dhowr tiro ah xinagadan sii horti hayti si dhagsana ha ka buuxiyo ununa doorashadii anku dhiina dib u dhacanka dhiina oo November 2012 dalka madaxweyne lahaa taasoo go'aanka riixana ogolaadi ma siin sheegana isoo saxaafada ah oo shirjira aad ku qabanay in isbedel dhibaato dalka anku dhiin walba anku dhamaysan cidii musharciin ah novemberkaas ka toosday lagu bilaabo barhiyayne raajooyinka siyaalin qobade cidii la kootana waa cidii tanasula subado anyaarta qaartoor hidan laga toon ma qasabaano cidii cidii diyaaran ee in dalkan madaxweyne kanaga to ka tartan tufadaaso lan fartaman ka fiigan lan goonan oo wadan miin baarlamaanka gudigun dhadhaxaad waay gudi laha xulay waay gudi shakhsi waduma ah may go'aankan alle cidimeele ilaahay aan calafi aan oo adaalada fiiriyaan aan olan banka aaxdaano meeleeda asirum oo macnaa laka doorado madaxweyne dalka anagado unuuna lambana ungashoorahayn dadka kuliyana insaman cidii tanasulaad suubado batoon haa dhawaayan cidii kooytoon haa dhawaayan ma in sheegan ummaddo reer koonfur galbeed amniga ha ilaaliyeen bulshada may anku baaqane oo ku osdaane wal isbedel oo reedan dhaw dib u dhac oo moraal jabaysiin ka dhiinay ilaahay balan sheey meeku qaanay waan ilaahayna warsaana in November maalinta 17 dalka madaxweyne lahaado ستوصل الدورشان الله روح عن كليدي بلشوا تنسان كباغنا مركا هore مثلا ما ادنا لنا اديتنا زلي غدو كبتين ما سنتين انا مسين قصب يعني لكن تنزلي برمانك بدناغو ابوس ولا بوحي دون ما اني زلي ما ركو لا قفكو بني ادنكا ولي درفا كلا في سوق لكن كما ملهان مسك دورشده جيل ولمي زلي او دباته ما كدين دالك اد او ابنهما مر شيغن مشاريعتا ابشمه نين جيدين هراعي دورشده نين دي تنتان سو ما دباته كلا ما جرت ما فضانه baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed muqdisho u jaro dalka dowladda ansareyd qaranka ansareyd dalka dowladda qaranka ansareyd maamul goboleed ma unug ah wallah ayna waa ilaa leexe maamul goboleedada dowladda ansareyd dalka cidiyada aan weed hadana kaashiyan gudoomiyaha baarlamaanka ma ku jeede goboladda koonfur galbeed ha ku jeede baarlamaankan aan weed kor tali weeji koro xuraan aan ay baarlamaanka ma fadaan lagu bilaawo saacad hadaan roogno magaalada baydhabo xarunti caasimadii ku meel gaarka dubaanka nagado iyo waxaan buuhiyaan mushariinta khudbooyin la jeedi doonaan maalinta in lamada balaate khudbooyinkii iyo walqabadkii iyo lankasta karaanshay dalku insan qobod la sheego baarlamaanka kooranshay buuho la fada hortii oo ka jeediyaan baarlamaanka bay ku asdaanas sanada amsan dhaqsi anti gadoon haninka nagado gobolka bayhan nagado salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
toddoba iyo labaatan-kaas qof waxay doorteen guddoon gudoomiye gudoomiye ku-xigeen iyo xoghaye haddana waxay dhisi laba waxaa laysii qaaday laba guddi guddi walba ka kooban laba iyo toban laba iyo toban sidaa daraaddeed guddi walba howshiisoo galay waxaa la sameeyey habraac waxaa la sameeyey shuruuc waxaa la sameeyey guddi hoosaadyadii shaqadi saas habsamay u socotay tan iyo kow iyo labaatanka ilaa iyo hadda shalay sidaa daraaddeed shalay u dambeysay waxaa la qabtay saddex musharaxiin ay lacagtu shubeen akoona daabshir ku shubeen iyagoo habraac raacayaan shuruudii ay buuxiyeen shahaadadiisa sharaf lagu siiyey intaas kadib waxaa dhacday guddigii oo isku xiran oo guddoonkooda wada jiro iyadoo la ogeen qaar ay gaar istaageen ay yidhahdeen anigu waan tanaasulnay iyadoo guddigii kale u soo sheegin iyadoo si qarsoodi meel galeen shan iyo toban qof ayaa iscasisay bilaa sabab la-aan anigoo cidna cidna u sheegin sidaa daraaddeed waxaa ku hartay meeshaas laba iyo toban qof oo guddi dhadhaxaad ah waxaa ka mid ah number kow xildhibaan madkariin madaftiin labo xildhibaan cali cabdi cali cali garuun saddex xildhibaan maxamed nuur maxamed xabiib afar xildhibaan cabdifataax cali axmed shan xildhibaan maxamed nuur sheekh cadde lix xildhibaan aadan dooyo busuurow toddoba xildhibaan ibraahim cismaan maadow sideed xildhibaan shaacir abuukar cali sagaal xildhibaan ogaas isaaq cali toban xildhibaan aamino isaaq maxamed tobaniyo kow xildhibaan cudbi cabdiraxmaan cabdi laba iyo toban xildhibaan cabdirasaaq maxamed yuusuf sidaa daraaddeed intaanu xildhibaan isma casilin waxaan caddaynaynaa saxaafadda iyo ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacbiga koonfur galbeed ku nool intaan xildhibaan laba iyo tobanka ah iscasili ma aha ismana casili doono waxaa loo cidmaday inay doorashay daadihiyaan sida sida maalin loogu talagalay toddoba iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad oo sanadka laba kun toban iyo sideed sida loogu talagalay xildhibaan u dhacdo doorasho u dhacdo si habsami leh sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaanu sheegaynaa inay isdejiyaan ku kalsoonaadaan guddigooda ku kalsoonaadaan baarlamaankooda ku kalsoonaadaan guddoonkooda baarlamaanka ah ay u diyaar yihiin inay doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo sida xildhibaanka hortay sheegay waxaa kaloo fariin faraynaa walaalaheyn xildhibaanada ah oo meel kasta jiraan muqdisho iyo meel walba inay si degdeg kusoo xaroodaan howl badan noo taalo gudoomiye baarlamaanka federaalkasna uu xaq u leeyahay in xildhibaanla u yeerto la tashto sida xildhibaanka uu sheegay waa saas sax ah sida kale muxuu ahay xildhibaanada iyagana ha ku kalsoonaadaano guddigooda oo inta muxuu aha labayo tobankan ah gudoomiye baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa horna ka codsanay haddana ugu baaqaynaa inuu inta dhiman soo buuxiyo sidii hawsha meesheeda ku socoto musharaxiinta dhan waxaan sheegaynaa iyadana inay isdejiyaan ku kalsoonaadaan guddigooda marka uu soo buuxiyo shuruudii noo soo buuxiyo kooramka gudoomiyaha baarlamaanka howsha meesheeda kasii socon doonta wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu بسم الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد maanta waxaan halkan iskugu nimid shirkan jaraa'id aan u qabanay annagoo fiirinayno danaha deegaanadan koonfur galbeed sida hore loo sheegay waxaanay isdejiyaan howshan meeshaasay ka soconaysaa maadaama ay saas tahay dowladda dhexena waa aydsanahay warqadda ay soo qoreen ka soo baxday arrimaha gudaha waxaan u sheegaynaa odayaasheenni howshoodii mar horey dhammaatay howshan waxaa ku shaqale waa siyaasad waxaa ku shaqale baarlamaanka baarlamaanka ayaa waxa ka go-a ama ku dari karaa ama wax ka dhimi karaa annagana go-aankeena wuxuu yahay in waktigaas wakti lagu dari karin laga arrintaana waxay ku dhacday aad iin sheegaan waxaa yimid shariif xasan maalintii dorad waa noo yimid waa waa marka u baxay oo waxaan abuuray robosal wuxuu keenay in in dib loo dhigo xoogaa yani qoritaanka registera diiwaangelintii markuu baxay waa doonnay anaga waxaan isku raacnay in wax laga dhimi karo ama lagu dari karo aysan jirin laakiin waxbaan ku dari karnaa wax kama dhimayno shoosheyna sidaasay ku soconaysaa markuu saas mark maqlay ayaa xoogaa isagoo faraxsan inuu ka tagay meesha maalintii labaad anoo wada shaqaynayno guddiga oo dhan shalay waxaan ka soo tagnay xafiiska sagaal saac maalinimo ah anagoo wada faraxsan guddiga oo dhan marka waxaan rabnaa dadkaan iscasilay oo iyo meel isku wacay in la weydiiyo sababta sababta ku kaliftay sagaal saac dad isla soo shaqeeyey oo xafiiska soo baxay maqribtii iigala hadlo oo anaga wax ka ogeyn waa wax la yaab leh waxay muujiyeen sida dadka hore u sheegay mas-uula daro ay muujiyeen meesha mas-uul dambena ma ka noqon karaan koonfur galbeed maxaa yeelay dad meel wax lagu aaminay oo intaa sameeyey wax ay yihiin male mas-uulna ma noqon karaan anaga waxba nooma sheegin sidaas ayay sameeyeen marka waxaan rabnaa dowladda dhexe united nationka dadka dhan shacbiga hala socdaano waxa kan waa soconayaan guddigan wuxuu ku ballan qaaday inuu howshaan wado waana sii wadi doonaa guddoomiya maanta waa u tagnay guddoomiya waana soo daweeyey wuxuu yidhi war iga suga waa ka sugaynaa sidaasna ola socda assalaamu calaykum waraxmat